bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal ah qodobada wararka idaacadda warsansiin haytamay baa ku mid ahaa xukuumadda soomaaliya oo amaraad oo legtay shirkadaha ganacsiga ay ku howlgalaayeen dalka ganacsadaan la ka dilay magaalada muqdisho wasiirka amniga oo amarka siiya laamaha amniga ku gadaala dadkii shalayla kale ay deegaanka haawo abdiye ee magaalada muqdisho gabartumaha farajare ayaa la ka dilaya xaafadda isliya magaalada nairobi ee dalka kenya howlgal ku socda xaafado ku tirsan magaalada beledweyne madaxweynaha puntland oo si kulolan ku hadalay dilkii caaisha alyaasa wasiirka akhbaaraadka bannaanka idaacadda warsan sinhaytanamey baa ku mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalka iiraan ah oo xildhihiis ku asili hogaamiyaha kuuriyada waqooyi oo suuna deeray vietnaama iyo weliba madaxweynaha nigeria oo hogaanka haaya natiijooyinka doorashada
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
talaaduu dhugeystayaal taaragdana may baa ka beegantaa labaatan ilita bilo lamaada sanadka labada kun toban iyo sagaalka warkii ofadsan madawiinaaga dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasanow maxamed lafta gareeng u weheliyaayeen safiirada dowladda norway infidhiida soomaaliya wasiirka qorsheynta xukuumadda soomaaliya wasiirka howlaha guud iyo reedindhisowka xukuumadda soomaaliya guddoomiyeyaasha degmada baydhabo iyo haan gobolka baay yaa ku qiibgalay hadagooyowka jidatulu ku dhisi hanoo ku mid ah xaafado beledkun baydhabo dhisowku jidateedun ee geeka hadagalukugooyi yamaybaa dhismooj oo isku kaaladay wasaaradda arrimo banaanka dowladda norway federaalka soomaaliya maamulka koonfur galbeed iyo dowlado hoose ee degmada baydhabo maybaana jidateedun hadagalukugooyi kiyaalana xaafado horseed isha iyo weliba bardaale kormeerka madawiinaaga maamul goboleedka koonfur ursuusi kasoobiyi jidateed dhismij oo lahaa dhamaay iyo hadag kugooyowka kureed munaasabad gooban oo ku dhiidi madaxtooyada maybaa lunku hadalay sidii mashaariic kale oo dhisbowka jidito kale oo horleh lunku fulii lahaayay maamul goboleedka magaalooyinkii inkuwing ee sadiida gobolka yaalaan gudoomiyaha degmada baydhabo cabdulaahi cali watiin iyo gudoomiyaha gobolka baaya cali wardheere dooyo cabdiraxmaan yasekooban ku hadaleen dadaalkii lahaangmari dhisowka jiditeedun aano ku mid ee beledka baydhabo
oo nafkayda mashruuca qofka fuliyo naftiina go'aantay guulaysa naftiina go'aantay badanka keenay laakiin geed lagu marxaato labnadadi mashruuca waa in badan ku seen walaaqada bulushada go'aantay gaan may tifaayisii dadne waa ilaahay ka qofi toon gobe xaafada isha iyo xaafada waa horseed iyo xaafada birday iyo duyuuna waa marayn inta xaafada koontada may qabanay waa dhibaatooyin oo soo socda qalay dhibaatooyin ay waysa wadooyin halka leh waa hayada ay jireen suuq mid waa adiga leh waa hay adiga leh waa waa qodob leh waa teegnaayti dawaa qalaa kuma loo fiis dhaqaale leh waa qodob quraan dahi oo leh waa wadooyin leh waa marahay suuq leh leh waa qodob leh waa haafahay ta leh waa suuq leh bedeli meel leh waa suuq ay leh waa sidoo leh waa ila leh hadi bunti mashruuc sibeen sijara tiliyi bin neighbor kitchen is man ma komay waa وين استعمال الريسورس يفضل فيها على الغربي وش جوه لان اللي عمله يجيب اللي عمله اللي عمله والله هو غيره يجي يو بس بقى يقولوا بي واستعمال يشيلوا يوقفوا كي يعلموا يوقفوا هلاي بيدو marka la hadlaa shaqa abuurahay sanduuqyada degmada sheegay farbool iyo bandaqo bool diblo iyo kubada shaqeeyaasha doonaa ku dhaadaasi suuqyaha sababta sidba intaasi shaqeeya may kale wal kutartay economic dhaqaalihii bilid kasta burburtay may kuranqaaday guryaagii umbeelasi aanay mido may baa examplesi qaaday gur oo dijitir lamidisna labaatan kun doolar gur guryaa mashiinka badaay maalin dijitir lamidisay boqol iyo labaatan kun doolar kagadi qiyaas kortaanta noona may kale warqooda amni dijitirdi oo tooyeen muddiga ahayd madiyo walala lahayd kuu madi jiray muddo maroonaa markii oo shaqurkan nalmagwaadi yaan amniga oo qabtay may baa kale qorqaaday businesskii suuqii adiga wasiirka qorsheynta iyo iskaaladowka caalamiga ee xukuumadda soomaaliya jamaal xasan maxamed yaa sheegay inay ka dowlad ahaan iyo ka dadaala doonaan sidii jideeto kale oo horleelan ka dhisi lahay maamul goboleedka koonfur orod magaalada baydhabo sidaad soo aragteen mashruucan shaqo badan ayuu ka qabtay amnigii iyo quruxdii iyo bilicda magaalada waxaan rajaynaynaa haddii alla idmo in la sii ballaariyo waxaafadaha kale magaalada loo sii gudbo oo mashruucan la ballaaro insha allah waxaan kaloo rabnaa inaan u mahadnaqno runtii shaqadan gacanta ku haysay shaqooyinka dambena armena qabatay haddii alla idmo hay-adda mis foundation oo walaalkan qaasim madaxa ka yahay oo shaqo fiican qabatay gobolka wadooyinka kale ee dis foundation ka shaqeysa waxaa ka mid ah wadada afweye ilaa cabiska oo shaqo wanaagsan ka wado haddana waxaan rajeynaynaa in mashaariicda kale ee sida kafaaidaysiga webiyada iyo howlaha kale ee beeraha iyo dhammaan in aan daldalgelin haddii aleemo dowladda
madaxweynaha maamul goboleedka koonfur urus cabdicasiis xasan maxamed lafta gareeyaan kuma hadnagay dowladda norway iyo dowladda federaalk soomaaliya fuulayowka howlogun eedka embileeran oyo suubiyanga dowladda norway iyo dowladda federaalka mayba kaloo sheegay in faylahaado fadhi mashaariic kale oo horley in laku fuliyey magaalooyinka u weyn ee maamul goboleedka guul waaye horumar reer koonfur galbeed ay gaareen waaye horumar gobolka baaylay gaaran weeye waa horumar degmada baydhabo ay gaartay sidii uu sheegay gudoomiyaha gobolka mashruucan faa'iido badan buu lahaa faa'iidadaas asaasheegay ilaa iyo shan faa'iidou lahaa oo ah horumarka bulshada dhaqaalaha amniga shaqo abuurka busineska intaba faa'iidadu u ahaa waana runtii waa muuqataa aadaan ugu farxay aniga muddo badan baan baydhabo ahaa soddon sano ka badanaan baydhabo joogay waxaa meelaha ugu badan oon aada ugu dhaqmeed ka mid ahayd runtii waa dareemi karaa sidii marka hore ay ahayd iyo siay maanta tahay wax isu dhow maaha waxaan ugu mahad celinaynaa intii ka soo shaqaysay oo ay ugu horeeyaan dowladda federaalka iyo dowladda norway oo bixisay lacagta lagu suugiyey iyo maamulka gobolkii degmada iyo safiiradda dowladda norway infidhida soomaaliya hayley bergef oo yaana munaasabada ku hadaliya marka horeba mayba amaantay dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba dowlad goboleedka sidii qiimadii le iyo hirgeliyeen mashaariicdii iyo horboodaasii dowladda norway maybaana sheegday inay mashaariic kale iyo ku fuli doonaan maamul so goboleedka many kale jobs, and I understand more security, also better for the housing and the business around. So it's really uh, good for us as donors to the site to see all the effect it has had in uh, in like, jiditeedun la dhisiiyey ee beledku baydhawya mayba walku bedeleena suuradii beled maybaana nagadeena jidita eeda ilahan jiidaas oo dadka barjoobiyo unka aalana bartaba inay eeta baydhabo maybaana sheeneena inay dhalinyaro badan u baaga muundahaytiyo ku helaan shaqo taasoo nolol maalmeed yooyo isku kumaarayeen xukuumadda soomaaliya ayaa amar dul dhigtiyey shirkadaha ganacsiga ay ku howlgalaayaan dalka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda soomaaliya ayaa mayba ku wargeliiday shirkadaha ganacsiga ee soomaaliya weliba majaaniibta intiisi deg dega iyo qaadan leyska ganacsiga ee shaqadii sii sii wadadana qoraal ha ku bahiyey wasaaradda ayaasaas oo kala farayay hana qaadeen shatiga ganacsiga ee dhiisanaanti iyo ha usmoonaysaan balse haddii iyo usmoonaysneen iyo waa ay doonaan wakhtiga shaqada qorana ee sanadka la ganaaha doonaa wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda soomaaliya ayaa maalmahan wediyey dardar eedan xoogin oo ka eedan la socodka shirkadaha ganacsiga ee ku shaqeeya gudaha dalka oo hataa soomaalida kaleti weliba aan ajaanibta koox hubaysan iyo mayba agaarka afariidoodka degmada xamarweyne ee gobolka banaadir iyo kadileena oday ka shaqeeyay meelasey oo hudheyta gadaay dadka dilka ku dambooye odaygan iyo mayba goobtaiyo sifoogan kubasen oo aan mayoog sababta iyo indilen ganacsadahan dharka hudheyda ka gadaay meelaseya ciidamo ku tirsan ahaan booliiska degmada xamarweyne oo goobtaha deeri iyo mayba hirena aa gafalka dilka ku dheeya oo howlgalo baaritaana meelo ku sameeyan kalsoonjana dad iyo aan ku shakin ilaa hatilaha qobadi wasiirka amniga ayaa amar ka siilaamaha ammaanka wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda soomaaliya maxamed abuukar isloowa yaa maybaws la taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya bashiir cabdi maxamed yaa kulan gaar ee liqaadii saraakiila shaldun ee ciidamada ammaanka kulankii iyo maybaasi gaar ee lanku hadlaayay dhacdii sagaalka qofood laka dilay shalay barqadii ee kudhiiday deegaanka hawa cabdi ee gobolka shabeellada hoose taliyaha hogaanka waaxda anshuuraha ee ciidamada booliiska soomaaliya jenaraal cabdulaahi xasan bariis ayaa sheegay intii dadka laka dilay deegaanka hawo abdiyo ahaayeen dad shacab ee oo wadiyay howlo nadaafadeeda gabartumyo afar jare ayaa laka dilay xaafada isliya magaalada nairobi dilka gabartan yaryamaybaa ku dhiyay xaafada soomaalida ka badanta ee isliya magaalada nairobi ee kenya maybana gabarta magaaja laka sheegaya ismahana islamarkaasina roog la roogday dad ehel haayeen ehelka gabartiyaa sheegeen dilti ku damboyey bilaamay qaraabahaayeen oo la roogtay maybanaa la jarjaray miidje maybanaa aadiyaya ka noolaa xerada ah qaxootiga ee kakuma miilaa awyalusa ku noolay magaalada jigjiga ee dowla deegaanka soomaalida etoobiya ehelada gabarti la dilaya mayba sheegeen anti ilaa hadda iyo mogayna walaal dhandilay gabartaasay maybana dalbadeen intay cadaalada la horsheena ka hoda diliya ku dambooyen howlgalla ayaa ciidamada booliiska magaalada beledweyne ku sameeyeen qeyb fara badan oo ka mid ah xaafada magaalada beledweyne ee koobanta ciidamo ku tirsan booliiska soomaaliya ayaa howlgalla maybaya ku sameeyeena xaafad ku tirsan magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraameele sida saadawilaha dhaaf iyo ku dhiyan falaal amni dare shalay gelinkii dambe xaafada howlwadaaga magaalada beledweyne mayba laka dilay lama kuri oo dhalinyaro ee la sheegay intii oo ku mid ahayeen aan ku tirsa ama ku tirsanaan ciidamada milatariga soomaaliya meelo qofka kale an-shacaab ahaaye ciidamada booliiska iyo mayba howlgalo ayaa ku sameeyeena xaafada howlwadaaga magaalada beledweyne iyo tiro dhalinyaraan haga qobadan madaxweynaha puntland ayaa si kuloolan ku hadalayay dilkii caaisha aliyaas madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deen ayaa si kulool mayban ku hadalay kubsigii i dilkii magaalada gaalkaayo ee gobolka mudugland ka jeysa caaisha aliyaas aadan u haytay gabartome ilamba sane jare madaxweyne deen ayaa sheegay intii deegaanada puntland guud ahaanba soomaaliya ku socdaan horumaro badana haddana dhacdooyinkan layaabka leh iyo iinhana lukunaha oo ku mid iin dhacdii shalay caaisha aliyaas laka dili mayban uuse sheegay intii dadka falkaasiisa intii iyaga dada laka tuhuma oo intii aqoon lahayna islamarkaasina dhalinyaro isticmaaleen walamaanka duuriyaayeen oo ka qasabtay intii iyo arrintan oo kale iyo sameeyana miila dhugunsudaal warkaas kula socotan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka iiraan ayaa issiliyay maybaa ka dhawaaqay hanti ishelka isku aasil wasiirka arrimaha dibadda ee dalka iiraan maxamed jafar shariif soon is-ictilaasiis uusashaa ka sheegay barta useekilaya aaladda instagramka sababaha usilisasiliya wasiirka sheegay intiis waayay shaqadiis islamarkaas inuusi wadi waayay saa darteen usinasasili wakaalada wararka eerna ayaa mayba xaqiijiday intii silsilaada maxamed jafada maybana laga xasuusaday intiisa doormiga ku qaaday liiska taariikha ee nucliyarka sanadka labada kuntum shanta kaasi dhexmaray iiraan iyo weliba qawadaha caalamiga maxamed jafada ayaa daadiis konton sano jir maybana la sheegay intiisa lakbaradi dalka maraykanka maybana hore noqday danjiraha iiraan fadhiyay qaramada midoobey maybana sacdoo kale wasiirka arrimaha dibadda sanadka labada kuntum iyo sideedii ku gadaal markii xilka madaxweynaha landoorey madaxweyne xasan ruuxaani shirka lamaad ee weelada maraykanka iyo kuuriyada waqooyiya daba socda wareegii labaad ee taariikhiha ee sanadkii hore ee kudhihi dalka singabore tareenka agaarka ee jaalaha kooban ee wedi kimyadseediya dongadanga safarkii usa kugusii umbaya amankasii bayhonia maybana uusa rahaya tareenkaasi kooxda baambeedi ee jaalaha kooban iyo wadankiimyadseedi dangdong maybana safarka usa kusii adayhoni kooxda baambeyda iyo dadka calaamada ay weliba wada fadhiyaan ayaa hareeraha surlaayeen ee caaga ida maybana angolena saasna iyo ka dhawaayeen laamaha ammaanka mas-uuliyiintii sawirqaadiyaalka ayaa dhoobanayay markii tareenka usaabku degaha kim ku gadaalna mayba usa baawurka hanbeeya oo la hangelbiyey dhiniga magaalada kim ayaa daaqada hoose dhinkii maybana usa salaamay dadka ha dhawaayay ilaalada caanka ee dharka midoob ayaa kasii sugaa masaajada tareenka baabuur maybana iyo sambey ku gadaal mardi muddo kooban iyo garab rooren maybana la dheegay la socdowka ah ama kimus la socdan ah koreytigiiso dhali jenaraal hore oo ku mid ee dadka uusan ka muhiimsan ee arrimaha wadaxaajoodka madaxweynaha nigeria hogaankan ahaa natiijada doorashada madaxweynaha maxamuud bahri iyo mayba uuse ilaa hata usoo gaamiyaha natiijada codadka la tiriy doorashada guud ee dalka nigeria mayban isku guulaysay codadka afar ku mid ee soddon iliyo gobola dalkaasi koobanye mase bahri iyo mayba guulaystay natiijada doorashada ee lamada gobol ee kiyaalaan koonfur galbeed ota ku mid ee goboladaasi kiyaalaan bariga dalkaasi miila kankalana uusa iyo oskahayan atiiko oo ku guulaysay natiijada caasimada abuja iyo natiijada doorashada iyo nisdaba ayaacaya xisbiga masar abuukare peoples party ee p d p maybayo sheegan anti isbahaysiga iyo ismaruwaysin islamarkaasina doorashada la kashabaday gudoomiyaha xisbiga uje sikadas yaa tirinta codadka ka tilmaamay toosahan hayna oo lan aqbalo korna maybanuusa kadooday intii laiskadayay dowladii wila bahaydo kalaba iyo fadaayaan anti natiijada lakabeen sheega balse iyo walankeeda ay kornaa arrintaasi midooda yurub ee maraykanka iyo midooda afrika ayaa dhammaantiyo walaa ay hoganku muujiyahayaan dibandhiyowka habka farsamada doorashada balse ilaa hata mayba iyo jarta ta ku mid ee guddiga korjoogtada madaxa banaanqoya sheega anti doorashada lakashabaday lamada xisbi kookumid iyo saas oo kale ka eedayay intii shaqooyinka guddiga doorashada langudbi ee i n e s e usa siiye galaangalaha anweeldhada hore natiijada doorashada balse lamada xisbi yaa iyo maybaha bandhi kacayna wal cadeen hayna ooyo ka taageeraan sheegashadiio diyaaradaha dagaalka hindiya ee duqeeyana maleeshiyaadka bakistan ee kasoo wameelasay dowladda hindiya sheegtay intii dhiniga cirka duqeymaha ay ku jeysatay maleeshiyaadka reer kashmiir ee dhanka bakistan ee kasoo iyo xiisada lamada dalan lahaytanayo koran sii kahayaan wasiir ku tirsan dowladda hindiya sheegay intii duqeymaha dhiniga irka ee lakabar tilmaameysaday xarumo tababar kooxda jeisho maxamed ee kilinga balakooda bakistan ayaa sheegtay intii durbabay kiida diyaaradaha dagaalka alaaqaadka lamada dal ee habka nucliyarka ama hubka nucliyarkiyo haystan iyo siihumaaday tan ii markii qof isqarxiya usa dili afartan askari oo ku tirsan ciidamadii hindiya bilan hor ahaantiye hindiya iyo bakistaan ka eedaytay intii maleeshiyaadka ayan ogolaadan anti haduudiyo kadhaqdhaqaaban maybaniya sheegtay intii intaasi doorka ku ciyaartay weerarkii tumi afarta febraayo balse bakistaan iyo diidii eedaantaasi saxfiyin maraykanka iyo lakiria venezuela warbaahinta dalka maraykanka iyo lakaleeye iyo univision iyo mayba sheegtay intii kooxa shaqadiyo ku mid ee kooban lakahiri madaxtooyada dalka venezuela ooyo waraysaayeen madaxweynaha nicolas maduro arrintan ayaa dhiiday ku gadaal markii saxaafiga abaalmarinta guulaysaday ee georgia ramos madaxweynaha usatusi dad reer venezuela oo amayaan qashin ah gaaro saaran sida warbaahinta ee sheegtay wasiirka warfaafinta venezuela georgia redagasia sheegay intii dowladda iyo ka dhawaaytay ama hadhowaayas boqolaal saxaafiyiin balse ay taageeraana bandhigyada raqiiska ee universio telefishinka haaf dheer ee dalka maraykanka ee yamayba useeyaa koo hadda afka isbahaysiga uuse ka sheegay intii li ku mid ee shaqaaladiio la sii dhii ku gadaal markii iyo hirenga ku dhowaada sida saac balse lahangnagii qalabkiiyo ka shaqeeya waan lahadhii warkii dhowsadayaalisin kula socotan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo xilloon taniinka dhunyo warkaan hojkaartay sisaare farsamadii bilaal tan kulanta dambe sidaasi nabadgelyo